أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mida maraykanka oo xerada xalane isugu yeedhay xasan gurguurta iyo shariif sheekh axmed xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in maraykanku uu murtadiinta soomaaliya ka jaran doono taageerada uu siiyo muuse biixi oo la sheegay inuu mucaaraday tallaabada maamulka somalilan uu safaaradda uga furtay magaalada qudus iyo xisbiyo siyaasadeed oo iyana mucaaraday cabdiraxmaan ciro mid ka mida dowladaha reer galbeedka oo ururka midowda afrika ku wargelisay inay joojinayso taageerada ay siiso ciidamadooda muqaawamada filistiin oo dil toogashaha ku fulisay nin lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa yuhuudda qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaanka dhaqanka ee wilaayada gobolka oo soo gebagabaystay shirweyne looga arrinsanayay wixii soo qabsoomay sannadkii tegey islamarkaana la iskula meeldhigi lahaa waxqabadka sannadkan cusub inshaa allah mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado oo ceelbiyood ka qotay deegaankooda munaasabaddii gebagabada ayaan warbixin idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan dowladda maraykanka ayaa xerada xalane isugu yeertay xasan gurguurte iyo shariif sheekh axmed xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in maraykanku uu murtadiinta soomaaliya ka jaran doono taageeradii uu siin jiray qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan aawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda washington oo midooda afrika ku wargelisay in ay joojinayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada afrikaanta ee soomaaliya ku sugan dowladda mareykanka ayaa si rasmi ah ugu wargelisay ururka midooda afrika inay si dhammaystiran u joojin doonto taageerada ay siiso ciidamada duulaanka ku jooga soomaaliya ee isbahaysiga hiy eyusom marka la gaaro dhammaadka sannadkan lagu jiro ee labada kun lix iyo labaatan maraykanka ayaa go-aankan ku sababeeyey in xukuumadda muqdisho ay ku guuldarraysatay inay horumar muuqda ka samayso dagaalka al-shabaab islamarkaana ay la wareegto mas-uuliyadda amniga maadaama ku dhowaad labaatan sano helaysay taageero caalami ah warqad rasmi ah oo safiirka maraykanka ee midooda afrika uu u diray xafiiska a u ee adis ababa kuna taariikhaysan kowda luuliyo labada kun lix iyo labaatan ayaa lagu caddeeyey in laga bilaabo kow iyo soddonka disembar labada kun lix iyo labaatan aysan washington wax lacag ah oo dambe ku bixin doonin howlgalka eyusom sidoo kale waxaa lagu caddeeyey warqadda in maraykanku uusan taageeri doonin cusboonaysiinta mudaxireedka xafiiska u n u n s o s ama nooc kasta oo taageero saadka ama nooc kasta oo taageero saadka iyo howlgalka ah oo ay qaramada midoobay siiso eyusom wixii ka dambeeya dhammaadka sannadkan sidoo kale maraykanku wuxuu tilmaamay in dan iyo muraad toona uusan ka lahayn haddii ciidamada afrikaantu sii joogaan soomaaliya iyo haddii ay baxayaan balse wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuusan dhaqaalo dambe ku bixin doonin howlgalka eusom qoraalka ka soo baxay maraykanka waxaa sidoo kale lagu xusay inuu aad u liito horumarka dhinaca amniga ee kooxda villa soomaaliya halka jihaadiyiinta al-shabaab uu xusay in awooddoodu kobocday islamarkaana dhul aad u ballaaran ay dib ula wareegeen maraykanku wuxuu si gaar ah indhaha ugu hayn doonaa halista kasoo fool leh soomaaliya waxayna dowladda maraykanku diyaar u ahaan doontaa inay iska difaacdo khatar kasta oo danaha maraykanka kasoo wajaha gudaha soomaaliya ayaa lagu yidhi warqadda maraykanka ayaa ku dooday in tan iyo labada kun iyo toddobadii uu bixiyey ku dhowaad laba bilyan oo dollar oo lagu taageeray xafiiska u n-ka iyo howlgalladii ka horreeyey ee amisom iyo atmis halka hal dhibic lix bilyan uu sheegay inuu siiyey dalalka ciidamadu ka joogaan soomaaliya warqadda uu danjiraha maraykanku u qoray midowda afrika ayaa sidoo kale lagu xusay in boqolaal milyan oo dollar ay washington ku maalgelisay maleeshiyaadka kooxda villa soomaaliya iyo balaayiin kale oo lagu bixiyey mashaariic kala duwan oo laga fuliyey soomaaliya warkan ka soo yeeray maraykanka ayaa ku soo aadaya xilli dhibaatooyin amni iyo kuwo dhaqaale oo baahsan ay isku barkadeen ciidamada calooshadushaqaystayaasha afrikaanta ah ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday dalka soomaaliya dhinaca kale soomaali meemo ayaa daabacday war kooban oo ku saabsan kulamo ka socda xerada xalane markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii bishii juun muqdisho ku dhex maray kooxaha mucaaradka ah iyo maleeshiyaadka xukuumadda muqdisho ay dhinacyadu kulamo qorqabad ah ku yeesheen xalane eelo xogogaal ah ayaa sheegaya in diblomaasiyiin amerikaan ah ay xasan gurgurte iyo shariif sheekh axmed isugu geeyeen xerada xalane halkaas oo lagu dhexdhexaadinayo xubnaha mucaaradka ee kulanka ku sugan waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur halka xukuumadda muqdisho ay matalayaan xasan gurguurte iyo axmed macalin fiqi reer galbeedka ayaa si deg deg ah isugu yeeray dhinacyada siyaasadda isku haya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxamuud xaashi iyo muuse biixi oo ka hor yimid safaaradda somalilan ee qudus safaarad ku-sheegta maamulka shaadaadirarka ah ee somalilan uu ka furtay magaalada barakaysan ee qudus ayaa waxaa si weyn kaga horyimid maxamuud xaashi oo ah guddoomiye xisbi oo mucaarsan maamulka murtad ciro iyo madaxii hore ee maamulkaasi muuse biixi maxamuud xaashi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku shaaciyey in xisbigiisu si buuxda oo aan gabasho lahayn uu uga soo horjeedo safaaradda uu maamulka cabdiraxmaan ciro ka furtay magaalada qudus waxaannu diidannahay oo uu xisbigu kaah ka soo horjeedaa in xafiiska somalilan laga furo magaalada barakaysan ee qudus si cad oo bareer ah baan uga soo horjeednaa waxaa sidaas yidhi maxamuud xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga ka ah ee somalilan dhanka kale muuse biixi cabdi madaxii hore ee maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan ayaa dhankiisa tilmaamay in uu ka soo horjeedo aqoonsiga maamulkaasi uu ka helay dhanka yahuudda wuxuu sheegay in aqoonsi caalami ah uu doonayey balse uu cabdiraxmaan ciro ku wargeliyey in aqoonsigu ka yimid meel aan laga filayn uuna u baahan yahay in laga fiirsado hadalka uu cabdiraxmaan ciro la wadaagay ayuu sheegay in la jaray oo aysan soo qaadan madaxtooyada maamulka ciro maamulka murtad cabdiraxmaan ciro ayaa tan iyo markii uu xarig jaray safaarad ku-sheegta uu ka furtay magaalada alqudus la kulmayey cadaadisyo xoogan oo isugu jira kuwo caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo lagu diidan yahay heshiiska uu la galay maamulka gumaystaha iyo safaaradda uu ka furtay qudus waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyow alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muqaawamada filistiin oo dil toogashaha ku fuliyey nin lagu eedeeyey in uu basaas u ahaa yahuudda maamulka muqaawamada filistiiniyiinta ayaa waxay shaaca ka qaadeen in xukun dil ah lagu fuliyey ruux lagu eedeeyey in uu la shaqaynayay sirdoonka yahuudda waxay sheegeen in ruuxa xukunka lagu fuliyey oo sidoo kale sahayanada kala shaqeeyey dilka madax ka tirsan muqaawamada ninka la dilay ay tilmaameen in sirdoonka yahuudda ee muusaad uu macluumaad u gudbin jiray inta uu socday dagaalka yahuudda lagula jiray ee khaza waxay sidoo kale xuseen in hogaamiyeyaasha uu doorka ka qaatay dilkooda uu ku jiro cisudiin al-xadaad oo ahaa hogaamiyihii guutooyinka cisudiin al qasaam iyo madax kale oo ka tirsan isla guutooyinkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo ayaa lala egtay saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo gaaray murtadiinta sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta khasaarena waa jira cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga intaa
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaankeeda dhaqanka ee wilaayada gobolka oo soo gebagabaystay shirweyne looga arrinsanayay wixii soo qabsoomay sannadkii tegay islamarkaana la iskula meel dhigi lahaa waxqabadka sannadka cusub inshaa allah kulankan oo dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo uu horkacayay sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo waxgaradka wilaayada gobolka ayaa lagu gorfeeyey qodobo muhiim ah waxaana ugu dambayn laga soo saaray bayaan ay ku midaysan yihiin labada dhinac munaasabadii gebagabada kulankan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah ugu horreynna waxaa kelimad tawciya halkaasi ka jeediyey sheekh maxamed ballih oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah allahuma wafaqna limaa tuxibu watardaa allah subxaana watacaala mahad iskale walaalayaal ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yahay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun allah subxaana wa tacaala baa cizada iyo sharafta iyo guusha iyo adkaanka iyo sarraynta ilaahay baa iska leh humma rasuulkiisaa iska leh humma mu'miniintaa iska leh laakiin dadka aan wax magaratada ah oo gaaladii gaala raacayo murtadiinta iyo waxa la halmaalaa ma ay fahmayaan allah subxaana wa tacaala baa kulankan isuukaya keenay kulankan isla xisaabtanka ah kulankan isa sixidda ah ee jubbada hoose maamulkeeda iyo macnaha nuqabadeeda ilaahay subxaana wa tacaala nala kulmiyey waa kulan aada u qiimo badan daaran in laysasaxo laysku laabto maxaa naga khaldan wixii noo hagaagsanaa maxaan sii dardargelinaa kulan aad iyo aad u qiimo badan weeyaan dadkuna inta ay sidaa wax isku weydiinayaan oo ay shirayaan oo ay howlahooda ku laabanayaan khayr iyo wanaag baa jira ina arrimahan oo kale loo shirana waa min addiin washaawirhum fi lamri alla subxaanahu watacaala arrinka kala showr ah wa amruhum shuuraa baynahum macnaha amarkoodu macnaha dhexdooda talada iyo wanaagga inay tabaasulaan ninkii gebihaye wuxuu yidhi waxa wacdigu dubaaqa u galaa duulka khayrka leh maadaama aan diin iyo khayr iyo wanaag aan isku sheegayno qof kasta farax iyo wanaag ayay uga caddaa walaalayaal annagoo saxanayna islaamka aan u halgamayno iyo diinta aan u dagaalamayno jidkeedii ma haynaa waxaweye fidaa'igeedii iyo tadxiyadeedii ma haynaa ku dhaqankeedii ma haynaa ma jeedaan bini aadan baa nahay kullu bini aadam khataa wa khayru alkhataa'iina tawaabuun insaanka oo dhan waa gefayaa inta geftana inta ilaaw toobad keentaa ugu khayr badan wax badan baa ilaahayna makaniyey haddaan nahay waxa weye mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiin maanta ninkii caqli leh hadduu shiikh yahay iyo hadduu shariif yahay iyo hadduu dhallinyaro yahay iyo hadduu nabadoon yahay caalamka meeshuu rabo ha ka joogo dadkan luqadooda ku hadlayno soomaalida meel kasta ha joogo kuwa koonfur afrika lagu xayirsanayo kuwa guryahooda laga barakicinayo kuwa meelo kala jooga way arkayaan maanta soomaaliya waxa ku socda qaybta habeen hore waa dhegaysanayseen atlantic consayn odhanaya maraykanku uu odhanaya waa in sida loo boobayo waddanka qayb laga ahaado maraykanku waa inuusan iska taagnaan bay leeyihin boobka waddanka ka socda soomaaliya waa meel buuxda waa in laga qayb galo habeen hore waa dhegaysanayseen waxweye waa talay siinaysaa marka inta hadda kuwa ku tashanaya iska dhaafe kuwa joogana warka lagaaga sheekayn mayo kuwa boobitaanka iyo kuwa xalaano fadhiya iyo kuwa kalluunka jariifaya iyo kuwa bacdinta guranaya iyo kuwa dhuxusha qaadanaya iyo kuwa hawada ku damaashaadaya iyo kuwa badda si ka yeela iyo kuwa diinteenii kiristanka iyo hay-aadka waa garanaysaan waxa weye lixda xalaqo waduu low takfuruun iyo kuwa macnaha xumaanta ee fisqiga faafinaya maanta qof kasta oo damiir leh oo indheergarad ah oo indhowgarad aan aan ahayn indhowgarad waa dareemayaa waddanka waxa ku socda wa ilaahay baa badbaadin kara ilaahi subxaanahu wa tacaala waddankaas iyo dadkiisa iyo dalkiisa laakiin ogaada ah inta maanta lagu dhaqdhaqaaqayo dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ayay naftu uga jirtaa insha allahu saasaa inoo ballana ballan fiid jarmaado arooryuu leeyahay sidaasaan isugu imaan doonaa waxay go'aanadeenniina ay ku hirgeli doonaan ku socon doonaa lana muraaqabayn doonaa ilaahayna ha idiin sakhiro wajazaakum allahu khayran wsal illah wsalam calaa nabiyina maxamedin marti sharaftii kulankan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa doctor xanafi cabdisheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وحان أولا أمهد علينا الله سبحانه وتعالى كلان كان قيمها بدن أي نو ويرتي ولاية جبضة هوسي والقيسة iyo arkaantiisa iyo salaadiinta nuqabada gobolka dhan ay wada fadhiyaan waxaanana jazaakum allahu khayra wa kahara allahu amhaalakum in maanta wada tashi wilaayada ee nuqabadeeda iyo arkaanteeda iyo culummada umartida ay u yeerto qorshihii lagu dhaqaaqi lahaa sanadka cusub ee hijriga kun afar boqol afartan sideed oo intaa saakoo dhan maantao dhan loo fadhiyo talo iyo tashi iyo niqaash iyo qodobo loo fadhiyo waa waxaan ilahay ku mahadinay subxaana wa tacaala ilahayna waxaan ka baryayna ajr xsaan naga siiyo waqtigii iyo juhdigii iyo dadka meelo fara badan oo kale fogfog wilaayadu waa wilaayo aada u weyn waaye ka soo safray ee xalay iyo shalay ku soo jiro safar dheer ilaahay saamankooda ajr xsaan ka siiyo subxana wa tacaala ikhwatii waxaa meeshaas ku keen keenay annagoo qabiilo kala gedisana gobollo kala gedisana dad kala gedisana waa diinta islaamka ilahay subxana wa tacala nagu mideeyey ilahayna waxaan ka baryaynaa subxana wa taala sidaan ugu midaysanahay إن آخر إله جنة وكل سبحانه وتعالى محال الله وحشيقة سبحانه وتعالى قرآن كيس الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين dadka rasmiga ah ee baaqiga noqon inta kale adduunya lagu kala tegaya waxaan ku bidin waa ilaahay dartiis qabayl isku imaanin waxa naga dhaxay oo aan ka wada shaqaynayna waa ilaahay diintiisa in lagu dhaqmo oo la hirgeliyo oo waxa ugu qaalisan aan hayna ay tahay nafteena aan nafteena ku bixinno wax ka qaalisa maanta nafteena ma jiro inaan ilaahay subxaana wa tacaala si ikhlaasa oo niyad ah oo ilaahay baan u soconaa waa soconaa waa tegaynaa shaki ma laha ma maanta aan tegaynaa beriyaadka ilah ku caalima si ikhlaas inaan ilaahay diintiisa ugu shaqayno isku jeclaano isku soo ducayno ku midowno aan wada ilaalsanno diintana ilaahay subxana wa tacaala mabda'aas aan wada ilaalsanno diinta maanta dagaala lagu yahay meel kastaa laga dagaalsan yahay akhlaaqiyaadka lagala dagaalsan yahay cadow koodsaa la dagaalsan xabadaa lagu wadaa duqaynaa lagu wadaa wax kastaa lagu wadaa iclaana lagu wadaa waxaaso dhan waxaa loo dagaalama oo ilaahay diinta ilaahay in la baabiyo laakiin ilahi waa diiday subxana wa tacaala ilaahi waa diiday yuriiduuna layudfuu nuura allaahi biafwaahihim waya'ba allaahu ilaa an yutima nuuru hadduu ilaahay diidayna warka ilahi subcana subxana wa tacaala haddaan ilaahay haysano wax kal u baahnin wallahina wax kal u baahnayn mar ilaahay ma haysanaa ilaahay maku xidhannahay wallah wax kal u baahnin marka waxaan dardaarmaynaa shirka waa noo gabogabo khayr ee ajir adan ka siiyo aad baan ugu faraxsannahay raggeena safarka ku yimid ee wilaayada jubbada hoose kala soo qayb galay waa idiin mahad celinayna sidaa noo soo dhawaysan saa noo marti qaadeen waxaan isku nimidna waxay tahay walaalayaalow shaygaanaan wada leenahay islaamkaasaan wada leenahay qabiil gaari ma laha koox gaara ma laha cid gaara ma laha aan wada difaacanno dadkii maanta diintaan bilaabay ee jihaadkaan bilaabay intoodna ilah waa door subxana wa tacaala waana doorasho ilaahi subxana wa tacaala wayattakida minkum shuhadaa ilaahi baa door subxana wa tacaala annagana ilahi waxaan ka barnay inu ilahi birina door subxana wa tacaala marka waa tegaynaa odayaalaan nahay aan war fiican iyo taariikh fiican ilmaheen iyo carruurteen aan u reebno oo diinta aan difaacno oo anagoo dhanba aan ku midaysanaano owlaadeenna ay ka qayb qaataan camalkan oo nin walba owlaaddiisa iyo owlaaddiisa iyo qabiilkiisa iyo qabaa'ishiisa dhammaanteen aan ka wada qayb qaadanno islaamkan difaaciisa iyo koryeelistiisa jazaakum allahu khayra intaasaan kusoo koobaya kelmadayda intaasi kadib afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan maxamed cabdi duuba ayaa akhriyey bayaankii ka soo baxay shirka بسم الله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاجتماع التشاوري بين ولاية جبة السفلى ومجلس نقبائها شعار الاجتماع قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قضبضة كسب حي kulankii wadatashiga ee u dhaxeeyey wilaayada jubbada hoose iyo golaha ku dhaqanka shareecada islaamka kow in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo in loo istaago dardargelinta faafinta dacwada islaamka saddex in laga hortago gulufka cadowga uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayada jubbada hoose afar in aan ka qayb qaadanno jihaadka iyo buuxinta furimaha iyo mucaskaraadkaba shan in la adkeeyo isku xirnaanta iyo wada shaqaynta nuqubada dhexdooda iyo wilaayadaba lix in laga wada shaqeeyo xallinta khilaafaadka ka dhex dhacayo qabaa'isha si aan nooga faa'iidaysanin cadowga lana walaaleeyo beelaha muslimiinta ah toddobo in aan ka hortagno daroogada iyo dadka faafiyo gacan bir ahna lagu qabto siddeed in la joojiyo badeecooyinka saldhigga u noqday fasaadka iyo faafinta muqaadaraadka iyo duminta ganacsiga sagaal in ay naga wada dhexayso inta uu nebiga sheegay ee daaqsinka iyo biyaha iyo dabka aana xoojinno deris wanaagga naga dhexeeyo toban assumaal waalqudus lan tuhawad jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca waxgaradka waxaa u hadlay suldaanka beesha dir suldaan xaydar iyo suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بما ضمان تدسكله خير كيس براه بدن إلى سوق بكر النسيي كم تهي سورة قرينتو الله إنه سورة قريني شركة وطشقة اللي قوضة الشنيي تريالك يدفاع شريعة شركة رنتي qodobo muhiima ayaa laga hadlay marka diinta in la difaaca la rabo oo dalka in la difaaca la rabo oo dadka in la difaaca la rabo waxaa laga rabaa marka ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed ama bariga afrika ku nool inay u midoobaan cadowgooda dad midaysan baa wax iska celiya waa midaysan yihiin ma- alxamdulilaah yuhuud baa inugu soo korodhay annaguna qudus baan halkan maartaay ka difaacaynay oga dagaalamaynay oo westgate maartaay aan u weeraraynay iyaguna maantayba guryahanagii inoogu yimaadeen marka yuhuud oo meelaan u maran weynay ilaahay hadduu keeno ilaahay ma keenaan leenahay ha baabi'yee oo cadowga lama tamaniye waan u midaysannahay waan u diyaargarownay ahdaaftanada ayay ka mid tahay naf iyo maal iyo waqti waxaan haynana waa ku bixinaynaa insha allah insha allah insha allah waxaa laga rabaa marka qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah een odayaasha u nahay inay waxdadooda ilaaliyaan midnimadooda ay ay adkeeyaan isjeclaadaan asxaabi rasuulillaah ay ku daydaan waddadoodii asxaabi rasuulillaah ansaar iyo muhaajir maxay ahaayeen intaa basu samayn jireen qofba qofka kale ayuu dhihi jiray walaalkay ba ku fiican tahay walaalkay ku fiican tahay walaalkay ku fiican tahay taas ayaan akhirada dumar ku liibaanaynaa ilaahayna raalli naga noqonayaa ri- raalli ahaanshaha allahna ku helaynaa qodobadii laga hadlay waxaa ka mid ahayd wax la yidhahdaa daroogo daroogada maanta waan ognahay dhibka inagu hayso waa nooc dagaalka ay gaaladu inagu haysa ka mid ah gaaladu dhan walba ayay maarata inagaga soo duushay jornaal baa qoray asoomaali bil xuduud shacbi yaatiihi lmowt min kulli makaan ilaahay ma odhan mowt dhan walba nagama guul iyo nasr iyo sharaf iyo shahaado ba ilaahay iyo khayr bu ilaahayna siiyee iyo waxay noogu talagaleen dhan walba inay maartay nagaga soo duulaan darooga laynagu soo daayey jaad baa la sheegi jiray jaad khamri balaayo waxayna garanaynin waxaan leenahay marka dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee waxaa ku howlan ilaahay ha ka cabsadaan ilaahay ha u toobad keenaan haddayna alle ka cabsanayn inna naftooda ha ilaashadaan naftooda ha u cabsadaan gacan bir ah maaragtay in lagu qabanayo ciidanka ilaahay ayaa ka mid ahayd go'aamada shirka dadka nooca ku dhaqmaya oo maaragtay daroogada ka shaqaynaya oo maaragtay dadka muslimiinta ah fasaadinaya ciddii wax ku gaadho dhibaa halkaas inamaaragtay oo shareecada islaamka wixii maaragtay ay u soo baxa u soo u soo baxa kitaabka alle wuxuu u soo saaraa lagu qaadaya sunnada nabiga calayhi salatu wasalaam haddaanu qabadii nahay arrintaas baa maaragtay raalli baan ka nahay waana arrin diini oo waajib ah allah subxana wataala leeyahay udkhuluu fi silmi kaafatan diinta dhammaanteed inaan wada gallaan rabaa oo wada qabsanno oo wada qaadanno ma aha inaan ma- wixii maaragtay qaybna qaadanno qaybna ma soconayso munkar oo dhan inaan zuulinno man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi waa munkar aan waxba reebaynin maaragtay daroogadu waxaynu markaa dhammaanteen rab- la rabaa inaynu gacmaha isu qabsanno munkarka inaan zuulinno dadka ka hoolanna waxaa faraha kala baxaan ciddii kala bixi weydana insha allah ha ogaato in maaragtay lala dagaalamayo oo la iska celinayo oo fasaadka iyo qurunka lagu firsanayn wabillahi towfiiq أبلغ إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا اللي هي سورة قليل ما أنت شركان وتشجع أه وسيفي عن ودعي وتشي جودنا كسو صارني اللي هي سورة قليل أوله مهد علينا وحكى له مهد علينا مأمرك قبلك جبد هوسي وري ويونسي مكاتب تيسة علماء دينك حركة كسوق يبقلين شركاس maanta isku ka yareen odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose dhammaantooda qof iska maqneenin oo shir oo wada tashi dheer ah oonan wada tashi diineed salka ku haayo ayaa maanta jiray ilaahay aanoo suurtageliyey arrimaha ku tashinayna kolle qodobadii hadda la akhriyay ka mid yihiin insha allah waa dardargelaynaa xaaladda hadda aan ku sugannahay oo hadda jihaadkaas ku sugan yahay culayska soo koray oo yuhuud iyo maraykan iyo imaaraad iyo iyo turki ay isbahaysteen diintii loola diriraayoo hadda koob yuhuud kaniisada iyo adduun iyo diinbedel ay ku tala gashay waddanka soomaaliya dib ay u qabato intii nasaareed inka badana hadda soo kortay maadaama taas ay dhacday gobolkii asnoo baaqay maamulkii gobolka iyo culamaa u diinka iyo xarakada anaka odayaasha dhaqanka ahna waa ka qayb qaadanay waxbaa isla meel dhignay waxaasna insha allahu ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka baryaynaa inaas garab nagu siiyo waana fuli doonaa ilaahay idinkiisa sanadkan cusub kolle waxaa la arki doonaa taariikh cusub maadaama aan joogno gobolka jubbada hoose wax hora loo arkan ayaan qaban doonaa ayaa odayaasha iyo maamulka ee culamaa u diinka aan ku ballannay waana ka soo baxi doonaa ilaahay inaan isnoo garab galanay asnoo suurta gelin waa ka rajaynaynaa maamulkii iyo culimmadii arrintan juhdi ku soo bixisay iyo hadda maamulka degmadii aan joognay makaatiibteeda iyo maanta martiqaad iyo na garab istaageen ayakan waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay ka abaalmariyo oo ninkana waajibna saaran waaye waa ballanqaadna waana ula gadoomaynaa waana la arki doonaa insha allah fulinteeda iyo dardargelinteeda wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadan ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis isagoo faahfaahiyey ajendaha shirkan iyo wixii looga hadlayey بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فشبك بين أصابعه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى بأمهد ألينينا ee nagu kulmiyey makaankan annaga oo ugu tashinayno maanta diinteen iyo xoojinteeda iyo iskuduubanaashadeena ee aan ugu tashinayno allahaas baa mahad iskale subxaana wa tacaala mahad alle kadib waxaan u mahadcelinaynaa dhaqanka ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo culummada rabbaaniyiinta ah ee maantana soo booqdeen ayagana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan ha idiin siiyo intaan kadib markan waa kulankeen iyo howlaheen iyo shirkan mu'tamarka maanta waxaa ku saabsanaa dhowr qodobba ku saabsanaa ahamiyadna waa hambaarsanaa ilaahayna waxaa weydiisanayna subxaana wa tacaala in ilaahay noo mirdhaliyo ilaahay noo hagaajiyo allah baa weydiisanayna subxaana wa tacaala awood iyo xiilad ma lihiin ilaa bicownillaahi subxaana wa tacaala ama kaalmada ilaahay subxaana wa tacaala ilahay markan waa weydiisay ilahay noo kaalmayo ilaahay baa weydiisanayna subxaana wa tacaala ahamiyad markaan shirkan maanta ku saabsanaayay ee looga hadlaayay ee ma ku socday waxaa ka mid ahaa shareecadii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee aan ku dhaqmayno oo aan isku xukumayno oo aan hoos harsanayno oo raayatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi sala allahu aleyhi wasalam aan ku hoos noolnahay in aan sidii ahayday ka dardargelino aan sii dardargelino aan labalaabno ee waxa maanta aan u taaganahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaalana aan weydiisanayno ilaahay nagu raali noqdo waa tadbiiqu sharci illaahi subxaanahu wa tacaala qof kasta markaan qodobkaas meesha ugu aadan yahay in iska hilqaamo culays iska saaro haddii ay dhanka walaayada tahay iyo haddii dhanka dhaqanka tahayba in hooshii la dardargeliyo oo xoogga laisla saaro ee tadbiiqu sharci illaahi subxaana wa tacaala dadkan halkan fadhiyo maanta dhammaantooda wada mas-uuliyiin waa dadba ka dambeeyo oo gadaal ka jiro dadba sii maamulaan dadba ee waxa weeyaan een awaamir iyo qorshe kala siiyaan markan guud ahaan in hoos aan isku fiirino hoos aan isku fiirino een si wax u socdaan iyo halka si yahay iyo guud ahaan ee aan hoos u fiirino acmaasha waxa ku soconaysa ugu muhiimsan waa arriqaaba muraaqaba qofkaas waxaa laga rabaa mas-uul baan wada saaran qodobkaas in la taxqiijiyo hoos loo dego see wax u socdaan aan hoos u fiirino qodobka labaad ee shirkan maanta een looga tashanayay oo lagu gurfeeyay waxaa ka mid ahaa cadow ba maanta weerar nagu soo ah oo meel kasta weerar noogu yahay meel noo dhaafay lama arkaayo waxaad og tihiin waxa ugu muhiimsan maanta shareecadan oo ka qaalisan lama arkaayo maanta shareecadii baa lagu soo duulay waxaa lagu soo duulay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala waxaa lagu soo duulay sunnadii nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaad dareemaysaan wax waddankan ka socdo oo gees kasta lanooga keenay dadkii in waxaa weeyaan laga dhigo dad asnaam caabudaayo dad ciise caabudaayo dad lo caabudaayo dad nooc kasta caabudaayo waxaad dareemaysaan waxay u wadaan sax owli ah oo xoogan bay u wadaan kiniisadaha ka furan gudaheen muqdishoodhe baydhawadhe kismaanyodhe meel kasta dhe waxa ku furan oo kiniisadaha waxaad dareemaysaan gaal oo la soo carbiyey gaalnamo loo soo carbiyey oo qori loo soo dhiibey oo halkan joogo ayaa halkan hadaf ku gudanaya markaan in markaan annaga aan feejignaano dadaalna aan bixinno ufuqeyna aan dheerayno oo meel fogna wax ka fiirinno wax nagu socdo maanta aad dareemaysaan waa dadkeen wax lagu wado dhibaatada waa dadkeen dadka aan mas-uulka ahayn waxa antaa maanta kulliyaatul khamsa laga baabi'inayo waa dadkeen in marka annaga qof kasta mas-uul waaye qof kasta meel baa ku aadan yahay in barnaamijkaasna aan u istaagno ku waajahaano sidii cadowga aan iskaga dhici lahaynay haddii ay tahay naf iyo haddii ay tahay maal haddii ay tahay talo haddii ay tahay fikir haddii ay tahay khudda iyo waxaa weya istaraatiiji haddii ay wax kasta tahay in barnaamijkaasna aan meel ugu soo wada jeesino oo aan u kacno habeen imaan u istaagno alaa aqal aan ilaahay barino alaa aqal aan ilaahay barino barida ilahan firkaa waxaa weeyaan waa salaax oo aad iyo aad u weyn weeye in markaan xoogga aan saarno qodobka saddexaad walaalayaal in isqabsano gacmaha wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in laisku duubanaado dadkeen halkan joogo oo haddii walaayada tahay haddii dhaqanka tahay iyo haddii culmadeen tahayba oo aan isku duubanaano isku xirnaano ummadeenna wanaaggeeda iyo khayrkeeda aan ka shaqayno qodob kale waxaa weeyaan in khilaafaad iyo wixii beelaha ka dhex jiro aan xalliino oo aan dadaalno meesha wax ka jiraan walaayadii iyo dhaqankii oo isku duuban degdeg hooshii loo xalliyo degdeg loo xalliyo oo aan la daahinin oo aan la fiiriyo oo aan u fikirno oo aan u fikirno waxa aad ilaahay subxaana wa tacaala aad ugu barinin oo habeenka salaatulaad intay soo kacdo ilaahayo aad dhahin ilahay waaba kuuma fududaynayo marka waxaa la rabaa walaalayaal dadaalka meesha noo joogay inaan kasii dheerayno dadaalka meesha noo joogay inaan kasii dheerayno oo aan dadaalno hooshasna aan ku dadaalno beryahana waxaad dareemaysaan walaalayaal waa khaasatan dadka xuduudaha ee meelaha ku teedsan waxaa lagu soo shubaya humaan iyo bilaayi iyo dhabaata iyo in liis baabi'iyo oo in waxaa weeyaan khilaaf la dhehgeliyo in marka wax kasta khilaaf keenayo oo aan u fakarno dhaqankan waxaan ka rabnaa in xafiiskooda shaqeeyo xafiiskooda in shaqeeyo ay isku imaadaan marmar walaayada ay u yeertaan ayaga marmar walaayada ayaga ay u yeertaan ay dhahaan bal noo imaada warshahan baa jarnamaya kaale aan ka tashano marmar ummadii loo yeero hoosh markaan aan ku fakarno walaalayaal dadkan si ku islaaxinayna aan ku fakarno waa qodob kale oo muhiimka oo noo muuqday waxaa kala jira walaal qodob kale ugu muhiimsan waxaan dhanba aan leenahay maanta dacwadii dacwadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa oo hambaarsanaayay oo ummadda ugu yeerayay oo u keenayay waxaa weeyaan tawxiidka buu ahaa dadka markaan tawxiidka inaan ka dhisno diintii aan barno madaarista qur-aanka aan tuulooyinka iyo meel kasta aan ku furno oo annaga aan kontaroolno dadkan haddii aan meel kasta oo ku furto mas-uul baa tahay meel baa joogtaa dadka aan ku torkooban yihin meesha aad wax ku furaysa aad ku diyaarsan tahay aad wax furato waarmaysid halida mogta warka ka hero intaa lama wada joogayo si hadda maanta intaan u fadhiino oo dhammaan inta halkaan u wada fadhiino waxaa laga yaabaa beri iyo saadam iyo sacdan nagu soo xigo inaan wada fadhii weyno waxaa laga yaabaa hebel aawe waa tagay hebel aawe ma joogo hebel aawe ma joogo hebel aawe maraa shaqaha ajari hebel aawe waxaad dareemaysaa walaalayaal heshiisyadii hore markii aad qaar fiiriso dadkii heshiisi kala jaray ma joogaan waa wada geeriyoodeen qof joog waa yaryahay marka annagana waa tegaynaa maadaama marka intaan ugu wajahantahay walaalayaal in la dadaalo xoog aan wada saarno annaga markaan kan walaaye ahaan waxaa diyaar idinla nahay in aan idinla shaqayno wax allaala hooshiin iyo oo idin fududaynayo in aan diyaar idinkula noqono haddi ilahi subxana wataala ogolaado waxba idinka mahkra doono haddii ilahi subxana wataala ogolaado idinkana waxaan idinka doonaya walaalayaal inaan istaagtaan fadhiga laga kaco wa akhiiran walaalayaal warkay waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaad ogtihiin ood dareensantihiin dadka olmo waaye ummaddu waxay ku horumartaa diin waxay ku baaba'daa diin la'aan ummaddan marka diinta aan ka dhisno ummaddan diinta aan ka dhisno jiilkan soo kacayo maanta dhalanayo oo imaanayo haddii maanta diin la'aan noqdaan ummaddaas waa roganti haddii jiilkan hagaagsan yahay oo madaarista iyo meel kasta ay ku fiican yihiin ummaddaas khayr ba loo rajaynayaa ilaahay marka ummaddan noo hagaajiyo intii naga hanuunsan ilahay subxana wataala noo caafiyo intii waxaa weeyaan kurbo ku taagan tahay ilaahay subxaana watacaala kurbada ka feedo waa markan idinle walaalayaal sanadkan cusub sanadkan cusub sanadkiina soo dhaafay oo aan soo dhaafnay wixii aan soo qabanay iyo wixii aan soo maray waana soo dhaafay waa wax xisaab nagu socotay oo amrigan waxa weeye ku socdo sanadkan markan cusub oo nagu soo wajahan aan u diyaar garowno qof kasta waxaa laga doonayaa oo suldaane halkan joogo walaalayaalo qorshe la imaada qorshe keensada oo qabiilka lagu horumarinayo maanta makataba dacwa ilallahi ninkii mas-uulna waa waa fadhiyaa makaatiibta dhammaantood waa ay wada joogaan waxaa doonaya walaalayaal qof kasta urshihii keenno waa kula shaqaynaynaa oo shareecadan ku kormarinayno oo wax kasta ku sameynayno waa la shaqaynayna haddii ilahi subhana wataala ogolaado marka waxaa doonaya walaalayaal aan isku duubnaano fa jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wa baaraka allahu fiikum hoolihiin iyo qurshaheena haddii ilaahi subxaana wataala ogolaado halkan ayaa kusoo gebagabaysan doonaa فجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka beesha laysaan oo ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ceelbiyood ka qodatay deegaan ay deganaayeen oo dhaca duleedka degmada baardheere haddaba munaasabadii gabagabada waxaa halkaasi ku sugnaa islamarkaasina warbixintan inooga diyaariyey xasan cabdiraxmaan abuxasaan ceelkuna hawshii si fudud inoguma hergeline mixan iyo shiduu soo mariyo toban maraaxiile marinaanu fadhinnay marna miyi i magaaliyo musaacado ka doonnay marna waa inaan mishiinkii qoday magaalada uga yeernay kadib isku tashi iyo isgacanqabsi ay samaysay beesha leysaan oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga iyagoo allah kaashanaya kadibna gacan ka helaya wilaayada islaamiga ee gado ayay ku guulaysteen inay ceel riig ah oo biyo macaan ay ka hergeliyaan mid ka mida deegaanadii ugu oonka badnaa abaartii lasoo dhaafay ee beesha ay degto kuna yaallo wilaayada islaamiga ee gado deegaanka laga qoday ceelkan riigga ah waxa uu soo maray marxalado kala duwan xilligii abaartii wuxuuna ka mid ahaa deegaanadii ugu darnaa ee biyola'aantu ay ka jirtay waxaana xilligaasi wilaayada ay deegaankan ku bixisay juhdi dheeraada maadaama uu ka mid ahaa deegaanadii ugu liitay abaaraha oonka badanna uu ka jiray deegaankan aan ka sheekaynaya waa deegaanka abaq aluul oo ku yaalla inta u dhexaysa deegaanka shanqolow iyo degmada baardheere isagoona degmada baardheere u jira ku dhowaad soddon kilomitir muddo ay beesha leysaan waday dadaallo dheeraad ah geed fadhi wadatashi qarash uruurin gacmo isqabsi tala isweedaarsi iyo safaro dhaadheer kadib waxay ku guulaysatay beesha oo dal iyo dibadba hawshan ka waday in ceel macaan oo riigga ay deegaankan ka hergeliso kaasoo insha allah aan rajaynayno inuu wax badan ka beddeli doono oonkii iyo haraadkii deegaankan ka jiray munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka ceelka laga qoday oo beesha leysaan ay xarigga kaga jaraysay ceelkan ay deegaankaasi ka hergelisay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado golaha nuqabada wilaayada waxgarad iyo marti kale oo kala duwan oo ka yimid meelo ka baxsan wilaayada ugaas xasan aadan maxamed ugaaska beesha leesaan ee wilaayada islaamiga ee gado oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey marxaladihii laga soo maray ceelkan iyo oonkii deegaankan ka jiray anuu ahaa baalileysa mid manaha ugaasye oo wilaaya islaamiga gedo ceelkan deegaankan macnaha insha laku qodi muddo badan ya deegaankan laka oomanaaye oon olin sheega korno oo manaha marxaladooyishu isxmari manaha ilaahay subxaanahu wa tacaala leli manaha ku sheekay kor yallaha mari alxamdulilaah markii macnaha iska tallani walaalaha oo deegaankan macnaha inshaalla ka dhalay oo dibad ama dalka roogan iska tallani in macnaha deegaankan laka qoda eel riig ah marka ilaahay subxaanahu wa taala inayn suurta geliyey waa ka kahate manaha ummadda muslimiinta oo dhan wada faa'iidaysadahayno manaha kuwada waraabahayaan ayaa lmacaanga ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey ilaahay subxaanahu wa taala arrintaas inayn suurta geliyey runtii dadka hata deegaankan ka noolna ceelkan hata maana deegaankan ka boqi eedii iyada laynka faraxay farxad oomaba laynkooba korna yaa runtii deegaankan laka farahay madii ceelkan boqi marka waa tan hatiisan argahaytan mana dadkii macnaha inshaa mana biyo inhaysana wakhtiyaalka tan lahamari manaha halkii dirgan la gadaay nus doolar ama hal doolar mararka qaar manaha waaba saadi oo booydi layn dhaamiyaay muddooyin ka mayl raay arday dadka muslimiinta ee manaha aan dhaamiyaayeen laakiin alxamdulilaahi bifadlilaahi hata macnaha inshaada ayaal macaanga ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaanka inku biyi oo waana deegaanka ka bogi taas mayma haddii isku laha ilaahay subxaanahu wa tacaala hada bilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mida golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa beelaha kale ee dega wilaayada ugu baaqa inay ku daydaan walaalahooda leesaan allahana ay talada saartaan gacmahana ay isqabsadaan ceelkan la qoday dad baa juhdi ku bixiyey xoolahoodii ku biimeeyey dadna waa ugu kaalmeeyeenoo waa ku garab istaageen biyaa laga helay waxaa intannada kale sunnatun xasana noo ah inaan maaragtaa ku dayanno oo kudayasho fiican aan ku dayanno oon ceelasha qodannoon dhulka qolo walba ay isku tashato oo aan gacmaha dadka la suginaya allaah inta sacabada loo dhigto ficil arrintaa loo beddelo isku tiirsi bay laba gacmood tabar ku yeeshaane hadday midigta keliya taagan tahay tahar ma goyseen afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado naqiib xasan cusmaan biixi oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey beesha leysaan oo dadaal iyo juhdi dheeraada bixisay islamarkaana samaysay iskaashi ballaaran oo kudayasho mudan allahu subxaanahu wa tacaala habaan mahadoo dhan u celinaynaa allihii naga dhigay dad muslimiin ah kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allaahuna waafajiyey allahaasaan mahadoo dhan u celinaynaa beesha reer leysaan ee isku tashatay ee muxsimiintooda dibadda jiro iyo kuwooda dalka joogaba tashi ku gaaray inay oonka kaga baxaan dhaqaalahooda iyo maskaxdooda iyo fakarkooda ayagana waxaan leenahay jazakumullahu khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkiina xasanaad ha inku kabo soomaalida kale in la degan gobolkana waxaan rajaynaynaa ay ku soo dayan doonaan in kuna soo heraadin doonaan arrintaas samaysoona aad u wanaagsan hadda waxaad joogtaa inaad dadka waraabiseen jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacala ha idiin barakeeyo naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir naqiibka beesha reer garaad oo isagana goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyey biyola'aantii ka jirtay xilligii abaarta deegaankan wuxuuna tilmaamay inuu ka mid ahaa guddi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay abaarta u xilsaartay oo deegaankan soo gaaray isagoona ka warbixiya farqiga u dhexeeya xilligaas iyo maanta oo deegaanka ceel biyo macaan laga helay ugu horrayn waxaa mahad iskale ilaahay subxaanahu wa tacaalaa allihii nagu galladaystay nagu mannaystay nicmooyin fara badan oonaan koobi karin wamaa bikum min nicmatin fa min allaah wax kasta oo nicmo oon haysanno ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaalaa intaas bacdigeed waxaan mar kale u mahad celinayaa beesha reerleysaan ee isku tashiga iyo isku tiirsanaanta qiimaha badan samaysay oo maanta wax indhahannaga ay ku farxaan maaragtay ay hayaan aniga degmada hadda aan joogno ama deegaankan waa markii labaadoon imaado labadii jeeroon imaadayna laba marxaladooda kala duwan baan kala kulmay dadkii waxaan ka mid ahaa abaartan gobolka dhex socsocday oo xarakada ay u xil saartay ummadda maaragtay muslimiinta ee baahidooda iyo ka warqabitaankooda hamayn hamayaha ka mid ah bishii ramadaan toddobada inay hayd aan filahay ayaan ku soo hoyanay tuuladan hadda aan joogno oo abaqhaluul ayadoo waxaan imaannay oon ba'an uu ka jiro oo dadkii wax ay ku afuraan ay garan la'yihiin xilligaas bacdigeed booyaad baa waxaan oga yeernay meesha liyaa bahar dheero oo laga yaabo hadda inay soddon kilomitir ama labaatan iyo xogaa ay noo jirto booyaadda aydahayd baan halkii ku wada sugnay oo noo imaaday oo hameenkii maarata aan ku suxuurannay halkaanaan barin hameenka ayada ahayd safartii labaad oo iigu xigtay waa middaan wax ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyaan kala kulmay ceel burqanahayo ummaddii oo maaragtay nashaad iyo biyodhaamin iyo farxad iyo maaragtay ay ka muuqato waa wax marka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado wuxuuna waaliga beesha ugu baaqay inay dadaalka dadaal ku daraan islamarkaana weli ay jiraan deegaano kale oo beesha ay degto oo oon uu ka jiro kuwaasna ay ceelal u qodaan ilaahay baannu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahaygii noo galay nimcooyinka aan la koobi karin alxamdulilaah uma alxamdulilaah mar labaad waxaan rabnaa marka inaan dhahno dadkii muslimiinta ahaa ee gaar ahaan beesha reer liisaameed ee maalkooda diyaariyey iskuna dayay in ay soo saaraan runtii ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashanayo u raadiyaan ummaddoodii biyo ilaahayna waafajiyey waxaannu leennahay dadka ayagaa ee ogaasku ugu horreeyo intay juhdi mareen samadoonnadii asaga ku xigay dhammaan waxgaradka beesha waxaannu leenahay jasaakumuallahu khayran juhdiga aad bixiseen juhdi wuxuu ahaa runtii waxa weye indhaha laga laaba karin safaradiin ayaa badnaa waxaa weeyaan dalabkiina ayaa badnaa celcelintiin ayaa badneed in badan ayaad wakhti badan bixiseen waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran dee waxaa la yidhahdaa ma ogtahay ninkii waxaa weeyaan tiitiin tallaasho maxaa la dhihi jira tamir bucna soo mehen marka waxaa weeyaan maanta adinka waxaa tallaalateen runtii timirtii waxaannu leennahay gacanqabadka aad samayseen iyo ummadda maanta waxaa weeyaan sunnada wanaagsaneed u jidayseen dad badan ayaa idinka dayo doona insha allahu tacaala waxaannu leennahay reerkan reer liisaameed ee waxgaradka ah ee isxilqaamay dadaalka aad bixiseen sii labalaaba meelo badan ayay baahi ka jirtaa sida waxaa weeyaan macallidheera oy cidda degan tahay iyo dhul aad iyo aad u fara badan yacnii qoondhood nafteeda oy beesha degan tahay dhul fara badanoo waxaa jiro beelaha ay degan yihiin reer liisaameed biilaantan ay ka jirta ayaa jiro waxaannu idin leennahay isku dayda oo wanaagga isiga dayda oo waxaa weyan tillaabada raggaan ay qaadeen rag badan oo maal haystaa jira ayagana ha qaadeen tillaabadaasoo kale ha la qaado ummadda waxaa weeyaan waxaa loo qabtaan idin leennahay tallaabadan ay qaaday beesha leesaan ee degta wilaayaadka islaamiga gaar ahaan qaybteeda degta wilaayada islaamiga ee gadow ayaa qayb ka ah horumar ballaaran oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee ku tallaabsatay wilaayada islaamiga ee gadow kaasoo si weyn hadda looga dareemaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada maantana waa kaa la qodo micno loo yeelay waa kan muxsiniintii arliga lagu marxabaynayo waa kaa malaaqii iyo maamulkiiba martiqaad loogu sameeyey guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen jimco ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan intaaan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى